waad mahadsan tahay maxamed cali aadan ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakadii mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal qorshaysan waxay ka fuliyeen deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe kaasoo dhegta dhiigga loogu diray askari ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk oo lagu magacaabi jiray jiiray ilka case ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay sare u qaadeen beegsiga ay ku hayaan ciidamada dowladda federaalka iyo shisheeyaha duulaanka gardarada dalkeena soomaaliya ku jooga madaxweynaha dowladda federaalk ayaa xilka qaadis ku sameeyey guddoomiyaha gobolka banaadir ninka lagu magacaabo yuusuf xuseen jimcaale madaale kaasoo in muddo a xilka hayay waxaana guddoomiyaha gobolka banaadir loo magacaabay maxamed axmed amiir waxaa sii korortay duqeyn maanta ka dhacday marinka goodoonsan ee khaza tafaasiil dheeraada ah ayaa kasoo baxaysa duqeyn ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee cadowga yahuudda oo ay ku shahiideen dad shacab ah oon waxba galabsan halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale wasaaradda caafimaadka ayaa xustay in duqeyn maanta ka dhacday gudaha khaza ay ku shahiideen afar iyo labaatan ruux waxaana ku dhaawacmay afar iyo konton kale oo durbadiiba loola cararay goobaha caafimaadka tirada guud ee shuhadada ehelkeena reer falastiin tan iyo bishii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka oo ahayd markii ay qaraxday foolkaanada dagaale loogu magacdaray duufaanul aksa taasoo afka cidda loo gilay qabweynida maamulka dhiigacabka yahuudda tirada shuhadada ayaa haatan maraysa shan iyo afartan kun toddoba boqol iyo siddeed ruux halka dhaawacyadan ay marayaan boqol iyo toddoba kun koob iyo konton qof duqeymaha diyaaradaha dagaalka ee maamulka sahaynada yahuudda ayaa marba marka xigta sii xoogaysanaya allah waxaan ka baryaynaa inuu ka dulqaado ehelkeena go'doonsan ee reer falastiin cadowga yahuudda oo caadiyeystay umuldooxa dadka muslimiinta ah ee ku nool dhulka falastiin dowladda turkiga oo mar kale kulansiinaysa madaxda wadamada soomaaliya iyo itoobiya xilli ay cirka isku shareertay xiisada u dhexaysa dowladda federaalk iyo xukuumadda disaba ayaa waxaa maanta oo talaado ah dalka turkiga mar kale kuwada kulmaya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ka duulay gegidda diyaaradaha ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho isagoona ku wajahan magaalada ankara ee dalka turkiga madaxweynaha dalka turkiga ninka lagu magacaabo rajab tayib erdogan ayaa u yeeray xasan sheekh maxamuud iyo abiy axmed si mar kale dib loogu bilaabo qorshihii lagu kulinsiin lahaa xasan iyo abiy shirkan ayaa waxaa garwadeen iyo agaasinkiisaba lahaa erdogan dowladda xabashada etoobiya oo la soo jirana kala dhexaysa ummadda soomaaliyeed ayaa geed dheer iyo mid gaabanba u fuulaysa sidii ay ula wareegi lahayd beriga iyo badda soomaaliya warar soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda ingiriiska ay etoobiya ka taageerayso in mandiqad khad casa ka samaysato deegaano ka tirsan gobollada hiiraan iyo gado dhowaan ay ahayd markii boqolaal ciidamo oo ka tirsan xabashada etoobiya ay kasoo tallaabeen xadbeeneedka una soo gudbeen gobolka gado ee koonfurta soomaaliya kulamo maalmo kahor ka dhacay magaalada adisababah ayaa diblomaasiyiinta britishka kula teliyay abiy axmed in ciidamadiisa uu saldhigyo ballaaran uga sameeya gudaha soomaaliya gaar ahaan deegaanada kaabiga ku haya xuduud beenaadka halkaasoo ay ka dhigtaan barkulankooda ay ku gumaadaan shacabka soomaaliyeed mudaaharaadyo ballaaran ayaa maanta ka dhacay dalka kenya kuwaasoo looga soo horjeedo haweeney la dilay wararka ka imaanaya waddanka kenya ee dhaca qaaradda afrika ayaa ku warramaya in banaanbaxyo waaweyn ay maanta ruxeen magaalada nairobi ee caasimada waddanka kenya isku soo baxyada ayaa yimid kadib markii qoorta laga jaray haweeney kenyaan ah mudaaharaadayaasha ayaa ku dhawaaqaya halkudhigyo lid ku ah xukuumadda uu hogaamiya william ruto iyagoona watay boorar ku qoran luuqadda ingiriiska boorarka waxaa ku qornaa joojiya dilaalka haweenka intaas kadib waxaa goobta soo gaaray ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan boliiska waxay kala eriyeen dhammaan dadkii banaanbaxa dhigayay iyagoona xabsiga u taxaabay ilaa iyo afar ruux oo ka mid ah dibadbaxyaasha askarta booliiska ayaa dadka rayidka u adeegsanayay sunta dadka ka ilmeysiisa dadka banaanbaxa dhigaya ee maanta la xiray waxaa ka mid ah iran gon hiwoton oo ah agaasimaha hay-adda loogu yeero amnesty international laanteeda dalka kenya sida lagu sheegay warka soo baxay waxaa loogu yeero hay-adda amnesty international ku dhowaad toban ruux ayaa ku dhintay dhisme kusoo dumay dalka masar gurigan oo ka koobnaa ilaa iyo lix dabaqa ayaa soo dumay maanta oo talaado ahayd war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda qaahira ayaa lagu sheegay in ugu yaraan siddeed ruux ay ku dhinteen halkay dhaawacyo daran soo gaareen saddex kale guriga soo dumay ayaa ku yaala xaafadda alwilaaya ee gobolka alqaahira dhakhtar lagu magacaabo cabdulkhafaar oo ah afhayeenka wasaaradda caafimaadka ayaa xusay in goobta ay wax ka dhaceen u direen ciidamada gurmadka deg dega ah si ay usoo daabulaan ama ay gurmad ugu fidiyaan dadka ay waxyeelada soo gaareen ugu dambeyntii dowladda faransiiska ayaa ciidamadeeda ka daadguraynaysa dalka jaad ee dhaca galbeedka qaaradda afrika kadib markii la joojiyay taakuladii militari ciidamada dowladda faransiiska ayaa laga saarayaa waddanka jaad kadib markii uu dhammaaday heshiiskii difaac oo ay wada galeen dowladaha jaad iyo faransiiska taas oo dowladaha reer galbeedka ciidamada faransiiska ee ku sugan dalka jaad ka jirteen sandareertadii yareed ay siinayeen sidoo kalena dowladda jaad aysan bixin karin gunnada warbaahinta ka howlgasha gudaha dalka jaad ayaa soo tabinaysaa in tiro laba jeer ah diyaarado militari ay daabureen agab militari si ay isaga insaxaabaan dalka jaad dowladda faransiiska ah ee madaxweynaheeda caadiyeystay cayda iyo aflagaadada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa ciidamadeeda in badan waxay ka saartay qaaradda afrika kuwaasoo dadka shacabka ah u geysanayeen gobodfallo ka baxsan bani-aadanimada dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey caalamka way nagaynta